waxaan soo qaadnay deeqo ayaa soo qaadnay deeqihiina dadka si sharaf leh ayaan ugu qeybinay wasiirka maclabare haddii uu sheegay dadkaas way xidhan yihiin beentiisa waaye waa beeninayaa anaa beeninayo cid xidhan haba yaraatee ma laha annagu hal wiil ayaa xirnay oo yidhiisoo la yidhaahdo oo guddoomiyihii hore ee gobo ee degmada marka ahaa wiilkaas ayaa xidhan cid kale oo xidhan ma jirto annaga sharafkahayna ina wax loo dhimana ma yeelayno cid kasta oo sharafkeeda wax loo dhimaayo aan yeelinayno ma laha marka sidaas darteed maclabare haddii warkaas uu ku hadlay uu sax uu yahay beenaala waaye annagii asigana koonfur galbeed waa iskula jirnaa dacwadan annagaa naga rabaa